markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee salaamaha nuur haya noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya daandureyow dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah oo xaawo cilmi cali iyo maryan cilmi cali qadaaji cilmi iyo milyuun cali diiriye cabiyo maxamed cali iyo sahro aadan ayay hibo nuur kooshin iyo ruun fu'aad cali nasre fu'aad cali iyo musta fu'aad cali mahad fu'aad cali xaawo xuseen iyo ayaan sufyaan waxaa kaloo dadka dhambaalkani diraya ku jira xaawo xuseen iyo xanad baashi cilmi maxamed qadar xaaji axmed asxaabtaasi oo isku duwan waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani u marinayaan casayr ibraahim mataan iyo iimaan fu'aad cali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loogu magac daray fu'aad waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana wuxuu nooga yimid hooye cabdiyo bakaal xasan aabe maxamed haaruun sheekh salaad iyo aabe daahir haaruun sheekh salaad iyo hibo shukri isaaq hiro cabdi xasan odowaa iyo iglan cabdi xasan odowaa iyo xafsa maxamed haaruun iyo caaisha maxamed haaruun iqra daahir haaruun iyo khadiijo maxamed dhuubane cabdixareed maxamed haaruun iyo axmed maxamed cabdinuur iyo sheekh maxamed dhuubane farxaan haaruun sheekh salaad nasteexo haaruun sheekh salaad waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan ciise maxamed haaruun iyo xaawo cabdulaahi cabdiraxmaan oo ku aqalgala gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq galaano waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo nuurow noo soo qabo heesta koowaad goormaa kugu dambaysay heesta ruun iyo maxamed xasan xuseen la fool dhabaarta adhaxda iyo unugyada dhiigee jirka laxaadka intiisa kale adamaadii celinaya waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsata afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsata ammaanada dhowrtaaye balanta ila oofisaay ammaanada dhowrtaaye ballanta ila oofisaay abalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaanibka ku jeclahay ugu runay ugu cadaanibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martee afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsataay ammaanada dhowrtaaye iloobayo qalbigaad ku abuurantee ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay aroortii birokoday iyo guddoonkai gufaaxaday xareedii iontatiyo raxmadan ku ildogsadaa ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur yaalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur yaalaxshay xubnaha jidka ururiyo ruuxaad ku aroortayo ilibkaa sanbabada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan asaaskii urudhigiyo aqalka tiir isu hayay asaaskii urudhigiyo aqalka tiir isu hayay xubnaha jidka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaa sanbabada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhibta ila martee sabirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee sabirka ila qaybsatay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay abaalkaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martee sabirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee sabirka ila qaybsatay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay amaanada dhowrtaye balanta ila oofisay abaankaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay ogo runay ogo adaanibka ku jeclahay warqaddana waxaa diraya daanda dadka kale ah muumin xasan siyaad iyo xasan waasuge shiilow iyo bishaar maxamuud shiilow cilmi cali shiilow iyo cabdi xuseen siyaad nuur cusmaan galbeed iyo xuseen waasuga shiilow cabdulle waasuga shiilow iyo faarax cali shiilow mukhtaar maxamed cabdulle iyo maxamed sheekh cismaan axmed sheekh muumin iyo cabdiraxmaan maxamed macow nasro waasuga shiilow deeqo yuusuf maxamed shiilow dhammaan akhyaartani waxay hambalyo u bogaadin ay hawada u marinayaan ismaaciil waasuga shiilow iyo caasho cabdulle xiirey oo meherkooda uu ka dhacay caasimadda soomaaliya ee muqdisho ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaban allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkana waxa uu ku bilowday waa idin salaanay daadiyayaasha ah barnaamijka hambalyadii heesaha waanu idinka qaadnay waxaana ay kala yihiin dadka dhambaalka noo soo qoray xuseen xasan xuseen iyo cabdiqaadir muuse yuusuf iyo cabdifataax muuse maxamed waayeel iyo cabdiqani bashiir cabdiqani iyo barqad cabdirashiid erdey iyo maxamed ibraahim gabas xasan ow aadan shiine cabdirashiid cabdulaahi yuusuf salbuko iyo abshir axmed yuusuf gabal qarye iyo kamaaludiin muuse yuusuf dhammaantoodna waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna hambali gaarsiinayaan aabe liibaan muuse yuusuf iyo hooyo muno cumar axmed oo wiil ugu dhashay qardho waxay leeyihin ducadu waa xaggeena allah ka dhig wiilkaas kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara waxaa noo baaqaya daanta dadka kale ah aabe isaaq xasan qalafow iyo aabe xuseen xasan qalafow aabe cabdi xasan qalafow iyo eeda nuuriyo xasan qalafow eeda ceble xasan qalafow iyo eeda xabiibo xasan qalafow eeda gamaano xasan qalafow iyo eeda deeqo xasan qalafow waxaa kaloo ku jira eeda faadumo xasan iyo qaali isaaq xasan iyo saygeeda iyo caruurtooda bishaar cali iimaan iyo xaaskiisa dhayman cali iimaan iyo saygeeda leyle cali iimaan baasha cali iimaan suge aadan xasan iyo saciid suge aadan cumar cali xarbi iyo cali jimcaale aadan maxamuud cabdulaahi qanyare iyo suleeqe maxamuud cabdulaahi iyo wiile maxamuud cabdulaahi dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo i bogaadin ay halkani u marinayaan cali cabdi xasan qalafow iyo maka cabdulaahi xasan oo oraskooda uu ka dhacay gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaaw waxaan leenahay cali iyo maka isku waaro ubadda kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku wada luuqaynayaan cabdiqadar xasan iyo hibe maxamed
dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la fexdii jidkiida libaax ka remi dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la fexdii jidkiiga libaax ka remi daxugunyada sideed gasinka caliina aad hargoorkiya cawska daa weliba gasiyaan ka qaadi daxugunyada sideed gasinka caliina aad hargoorkiya cawska daa weliba gasiyaan ka qaadi markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogay hubtaanyu maxay saqday markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogay hubtaanyu maxay saqday ileen samirkama gaboodid haddaanadka geeriyoonid ileen samirkama gaboodid haddaanadka geeriyoonid gugeenni wakaasamaadii aroos laynoo gangaamiy gugeenni wakaasamaadii gaxdii nafsiyaynoo maalmiy
gandoti maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondahayga qoy siiyey maxay gondahayga qoysay gadaadu tilmaantay waaye dhibtii soo gabagabowda gadaadu tilmaantay waaye dhibtii soo gabagabowda gugeenni waa kaa samaade ee aroos laynoo gangaamay gugeenni waa kaa samaade ee gaxdhi nafsi aynu maleey
dhaxaan ku gooba jeexay anoo guuriya habeynimo kantaalolay cabaysay dhaxaan ku gooba jeexay anoo guuriya habeynimo kantaalolay cabaysay dhaxan gorigiiyo jiita iyo galowgiyo ciyow dhammaan gabigoo jooga angaarkulaacawi dhaxan gorigiiyo jiita iyo galowgiyo ciyow dhammaan gabigoo jooga angaarkulaacawi gartaydaanaanu sheegan anuun gaar darraysanaad miga maxaa godob leeye xambaarshiin gartaydaanaanu sheegan anuun gaar darraysanaad miga maxaa godob leeye xambaarshiin ileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyoonin ileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyoonin gugeenniwa kaa saamaadii aroos laynoo gangaamiyey gugeenniwa kaa saamaadii gaxdii nafsiyaynoo maalmiyey
maxaan ku rooba bawa habeenko galin dambena intaan guriga isku oday maxaan ku rooba bawa habeenko galin dambena intaan guriga isku oday adayga gaabsanaya go'aaga intaan dhagaysay haddana gasad joogta waaye hawaawi maxaan ku goobay adayga gaabsanaya go'aaga intaan dhagaysay haddana gasad joogta waaye hawaawi maxaan ku goobay gulaysteen oon dhaqaaqin haddana dagamadhaan ka toosay maxaan gogooshayda hifay gulaysteen oon dhaqaaqin haddana dagamadhaan ka toosay maxaan gogooshayda hifay gadaadu tilmaanta weeye dhibtii soo gabagabowda gadaadu tilmaanta weeye dhibtii soo gabagabowda gugeenniwa kaa samaade ee aroos laynoo gangaamay gugeenniwa kaa samaade ee gaxdhi nafsi aynu maalay
dhambaalkana wuxuu nooga yimid maxamed xirse xasan xuseen xasan iyo sacad maxamed daahir iyo cali nuur isaaq aadan cabdiraxiim axmed nuur gindhe iyo cabdinaasir sheekh maxamuud cire iyo faarax maxamed xirse good sayid cumar cusmaan cabdulle iyo xasan maxamed absuge cawaale cabdi seed iyo shaafici shaaciyo ciid iyo falastiin khaliif yuusuf iyo axmed warsame ducaale ismaaciil macalin hureyra nimcaan jaamac maxamed badri cabdulaahi ibraahim xane cabdicasiis hani soomaali iyo xaawo aadan kulmiye faarax axmed cabdulle waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed jibriil xaaji iyo ayaan maxamed faarax oo meerkooda uu ka qabsoomay boram waxaana ay leeyihiin ha idin horseeda guri qarqaba aamin dambaalkan wuxuu noogu yimid injineer boorow salmo maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax bare waxaana ay taaniyo dhalasho ay jecel yihiin inay halkan uga diraan axmed cabdisalaan axmed jamjamey iyo raxmo xalane shide oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaas uu loo bixiyey xuseen axmed cabdisalaan waxay leeyihiin ducadu waa xagginna waxaan leenahay xuseen soo weynow noqo kii waalidkii iyo dadkiisaba waxtara daandureyow dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah injineer borow oo jooga dhadhaab dhagaxley iyo salme maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax bare waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u marinayaan hawada raxmo xalano shide iyo axmed cabdisalaam axmed oo laguna neeso jamjamey oo wiil ugu dhashay isbitaalka m s f ee xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaasi waxaa loo baxshay xuseen axmed waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay heesta haddaan ka daawoobo waxaa ku luqaynaysa fanaanada codka macaan khadiijo fooday nuur
Yeah.
dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray hooy caasho xasan cali deeq garyaqaan iyo mubaarig maxamuud fallaag istaahil maxamuud fallaag iyo iftin maxamuud fallaag waxaa kaloo ku jira cabdi iyo mukhtaar samiira bashiir nuura fahiima sureer iyo maxamed jaamac cali dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan axmed maxamuud fallaag iyo marwadiisa najax ibraahim xasan oo ay gabari ugu dhalatay magaalada hargeysa waxaana leenahay gabadhaas ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin daanduray waa heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha galabta ku soo xiri doonno waa heesta wejiyaal isxasuusta waxaa ku wada luuqeynaya cabdulaahi cumar xarrago iyo kinsi xaaji aadan intaasna ah inoo joogo barnaamijka salaamaha waxaa idin soo jeedinayey nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
wejiyaal isxasuusta isxasuusta indha aan kala waharin indha aan isbawa'ayn laba aan kala weecan wadnayaal isjeclaada wadku daayo araaga oo wadeeca asaynin oo wadaaga xanaano wadnayaal isjeclaada wadku daayo oraaga oo wadeeca asaynin oo wadaaga xanaano inaga ku wacnayne naxadiga wareegtay inaga ku wacnayne naxadiga wareegtay inaga ku wacnayne naxadiga wareegtay inaga ku wacnayne naxadiga wareegtay
dooxa yahajiidhka yahajiidhka wadana iyo biirka halbulaa iswaraabashan u wadaagna jacayle dooxa yahajiidhka yahajiidhka wadana iyo biirka albulaa iswaraabashan u wadaagna jacayle markuu kaaga waraaqshay ay adeeca ku taabtay inankaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqo markuu kaaga waraaqshay ay adeeca ku taabtay inankaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqo haddii uu wakhti keenay nin waxsaar limiya haddii uu wakhti keenay nin waxsaar limiyanahay anigu haddii uu wakhti keenay nin waxsaar limiya haddii uu wakhti keenay nin waxsaar limiyanahay anigu
jacaylka ka jacaylka sida wayna xagga hel inaha ugu wareegan akugu weehanayaaye haddii aad wakinayso codka wiiqantay dhuuxa wadhicaasha ku raacday warka maanka dhigahane haddii aad wakilayso codka wiiqantay dhuuxa wadhicaasha ku raacday warka maanka dhigahane inaga isku wacnayna naxariiba wareegtay inaga isku wacnayna naxariiga wareegtay inaga isku wacnayna naxariiga wareegtay inaga isku wacnayna naxariiga wareegtay
wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyadoo la wanaagsan kolka waay huliibsho wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyadoo la wanaagsan kolka waay huliibsho dani ay ka wadaaye haddii aynu isweyn walac waa ku dilaayo waa wareerka adduun dani ay ka wadaaye haddii aynu is